wafdi mas-uuliyiin sare ah oo ka socda qaramada midoobey oo tegay magaalada muqdisho ayaa kulaman la yeesha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ay maalmahan xiisadii ka dhex taagnayd wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho waxaa shalay magaalada muqdisho soo gaartay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobey aamine jail maxamed taasoo kulamo kala duwan la yeelatay madaxda ugu sarraysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaanay kala hadashay xoojinta xiriirka wada shaqayneed ee qaramada midoobey iyo soomaaliya dhammaystirka doorashooyinka dalka awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka iyo qaabkii lagu xallin lahaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka wafdiga qaramada midoobey oo ku horreeyey xafiiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga jamaal maxamed xasan hadda noo soo dhammaaday shir qaybtii hore shir aan la galnay xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey marwo aamine maxamed shirkaasoo ku saabsanaa arrimaha gardagerinta arrimaha doorashooyinka si ugu dhaqsaha badan loo qaban lahaa doorashooyin haddii alla idmo iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobey ee waddanka jooga iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka arrimahaasaa laga wada hadlay insha allah waxaan rajaynaynaa in shirarkaas sii socdaan intuu waftigu joogo shirar noocaas oo kalean lasii qabto haddii alla xubnaha qaramada midoobey ka socday ee ay hogaaminaysa ku-xigeenka xogayaha guud ayaa sidoo kale kulan ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa ay kala hadleen arrimo u badan howlaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa maanta uu kulan la qaatay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey madam aamina jane moxamed waxaa sidoo kale kulankaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku weheliyey madaxda dowlad goboleedyada oo saddex ka mid a ay kaga qayb galeen aaladda fogaan aragga halka laba kalena a oo magaalada muqdisho ku sugan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka kulanka dhanka qaramada midoobey waxaa sidoo kale isna ku weheliyey wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya james swan labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinteeda iyo xaaladdu halka ay marayso halkaasoo maaragtay faahfaahin uu ka siiyey ra-iisul wasaaraha horumarka laga sameeyey doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo horumarka ay samaynayaan oo ugu dambeysay dowladda dowlad goboleedka hirshabelle oo la filayo in maalmaha soo socda hadda ay doorashadii qabtaan sidoo kale somalilan oo ayadana doorashadeedii la diyaarinayo iyo sida xawliga hadda ay howshu ku socoto inkastoo mararka qaarkood sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay isfahmiwaaga yare siyaasadeeda soo baxa aanay caqabad weyn ku ahayn waxa uu sheegay dhinaciisa in uu diyaar u yahay in wax kasta lagu xaliyo wada hadal islamarkaana horey loo socdo arrimaha doorashaduna aanay saameynaynin waxyaabaha kale ee wafdiga qaramada midoobey ka socday ra-iisul wasaaraha ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah kiiska ikraan tahliil taas oo uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay cadaalad raadinteeda
attracted a lot of public interest, it is my principal position that credible investigation of this case in, is necessary and that all obstructions to getting justice for Iran and her family must be removed.
maqnaanshaha igraan tahliil sida aada og tihiinba waa arrin ay aada u hadalhayaan guud ahaan dadka waana mas-uuliyad si gaara xafiiskayga u taabanaysa oo dabagelkeeduna uu yahay lagama maarmaan waana inay meesha ka baxaan caqabadaha ka hor imanaya inay cadaalad helaan qoyska igraan waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka dalabkooda ku aadan in baaritaan dhabah lagu sameeyo arrintan I thank the UN and the members of the international community for the firm decision in demanding credible investigation too.
Sidoo kale Aamina Jane oo wax laga weydiiyey arrinta Igraan Tahliil ayaa ku jawaabtay inay habboon tahay in la raaco shuruucda dalka lana helo cadaalad taasoo aasaas u ah ka hortagga xadgudubyada ku dhaca dumarka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale kulan ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay golaha wadatashiga qaran waxaana kulankan goobjoog ka ahaa madaxda maamulada galmudug iyo koonfur galbeed halka ay aaladda fogaan aragga uga qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada kale waxaana looga hadlay sidii loo dadejin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho